isaaya cutubka kow iyo afartanaad gasiiradahow hortayda ku aamusa oo dadkuna xooggooda ha cusboonaysiisteen ha soo dhowaadeen oo ha hadleen aynu dhammaanteen garsoorid u soo wada dhowaanno waa kuma kan mid xagga bari ka soo kiciyey oo isaga xaqnimo ugu yeedhay inuu raaco qurumaha hortiisuu ku siiyaa oo isaga ka dhigaa inuu boqorro u taliyo iyaga wuxuu seeftiisa kaga dhigaa sida boor oo kale oo qaasadiisana wuxuu kaga dhigaa sida xaab baadiya oo kale isagu wuu eryadaa iyaga oo ammaan buu ku dhaafaa jid uusan mar hore marin yaa waxaan sameeyey oo sidan yeelay isagoo facaaca bilawgii uga yeeraya anigoo rabbiga ah oo ah kan ugu horreeya iyo kan kuwa dambe la jira isagaan ahay gasiiradahu way arkeen wayna cabsadeen oo dhulka darafyadiisuna way gariireen wayna soo dhowaadeen oo yimaadeen midkood weliba wuxuu caawiyey dariskiisii oo midkood weliba wuxuu walaalkiis ku yidhi diiranow markaasuu nijaarkii dahabtumihii dhiirigeliyey oo kii dubbaha wax ku simi jirayna birtumihii buu dhiirigeliyey isagoo leh laxamadu way wanaagsan tahay markaasuu masaamir ku sii adkeeyey si ayan u dhaqdhaqaaqin laakiinse reer binu israa'iilow waxaad tihiin addoommadayda reer yacquubkii aan doortayow farcankii saaxiibkay ibraahimow waxaan idinka soo kaxaystay dhulka darafyadiisa oo geesihiisa waan idinka yeedhay oo waxaan idinku idhi waxaad tihiin addoommadayda waanan idin doortay idinmaanan xoorin ha cabsanina waayo waan idinla jiraa ha nixina maxaa yeelay ilaahiina baan ahay waan idin xoogayn doonaa waanan idin caawin doonaa oo waxaan idinku tirin doonaa midigtayda xaqa ah bal eega kuwa idinku cadhaysan oo dhammu way wada ceeboobi doonaan wayna sharaf jabi doonaan oo kuwa idinla dirirayana waxay noqon doonaan sida wax aan jirin wayna wada haaligmi doonaan waad doondooni doontaan mana aad heli doontaan xataa kuwa idinla diriraya kuwa idinla dagaalamayana waxay noqon doonaan sida wax aan jirin oo kale iyo sida wax baaba ah waayo anigoo ah rabbiga ilaahiina ah ayaa gacanta midig idinku qaban doona anoo idinku leh ha cabsanina aniga idin caawin doone dixiriga reer yacquub wahow ha cabsan dadkiinan reer banu israa'iilow waa idin caawin doonaa ayuu leeyahay rabbiga beexiyihiinna ah oo ah kan quduuska ah ee reer banu israa'iil bal eega waxaan idinka dhigi doonaa alaab cusub oo af badan oo ilka leh oo wax lagu tumo oo waxaad tumi doontaan buuraha waana daqiijin doontaan oo kurahana waxaad ka dhigi doontaa sida buunshe oo kale waad haadin doontaan oo dabaysha kaxaysan doonta cirwareentuna way kala firdhin doontaa oo waxaad ku raynrayn doontaan rabbiga waanaad ku faani doontaan kan quduuska ah ee reer banu israa'iil masaakiinta iyo saboolka bahanuba biyay doondoonaan mana jiraan carrabkoodina oon buu la angagay anigoo rabbiga ah ayaa u jawaabi doona anigoo ah ilaah reer banu israa'iil ma dayrin doono meelaha sesare ayaan webiyo ka furi doonaa iloona dooxooyinka dhexdood ayaan ka soo dayn doonaa oo cidladana waxaan ka dhigi doonaa balli biyo ah dhulka engegena durdurro biyo ah waxaan cidlada ku soo beeri doonaa geedaha la yidhaahdo kedar iyo qudhac iyo xadaas iyo geed saliid oo lamadegaankana waxaan ka soo bixin doonaa geedaha ah berosh iyo tidhar iyo tee cashuur in la arko oo la ogaado oo laga fiirsado oo dhammaan la wada garto in gacanta rabbigu ay waxaas samaysay iyo in kan quduuska ah oo reer banu israa'iil uu waxaas uumay rabbigu wuxuu leeyahay dacwadihiinna keena boqorka reer yacquub wuxuu leeyahay sababihiinna adag soo saara iyagu ha soo saareen oo waxaa dhici doona ha noo sheegeen waxyaalihii jiri jiray iyo waxay yihiin noo sheega si aannu ugu fiirsanno oo aannu u ogaanno waxay ugu dambaystoodu noqon doonto amase waxyaalaha imaan doona na tuso waxyaalaha hadda dabadeed imaan doono noo sheega si aannu u ogaanno inaad idinku ilaahiyo tihiin bal wanaag ama shar sameeya si aannu u naxno oo aannu dhammaantayu u wada fiirinno bal eega idinku waxaad tihiin sida waxaan jirin oo kale oo shuqulkiinnuna waa baabaa oo kii idin doortana waa karaahiyo mid baan xagga waqooyi ka soo kiciyey wuuna yimid kaasoo tan iyo marka qorraxdu soo baxdo magacayga ku baryootama oo wuxuu amiirro ugu dultuman doonaa sida dhoobada malaasta ah loogu tunto oo kale iyo sida dharyasameeyuhu dhoobada ugu tunto oo kale kumaase waa hore sii sheegay si aannu u nidhaahno waa runtiis hubaal mid wax sheega ma jiro oo mid wax tusa ma jiro oo mid ereyadiina maqla ma jiro ana ah kan ugu horreeya oo siyoon ku yidhi bal eega bal eega iyaga oo waxaan yerusalem siin doonaa mid war wanaagsan u keena oo markaan eego ninna ma jiro oo markaan wax weyddiiyana taliya erey iigu jawaabi kara dhexdooda laguma arag bal eega kulligood shuqulladoodu waa wax aan waxba ahayn waana baaba oo sanamyadooda la shubayna waa dabayl iyo wax aan micno lahayn